iyadoo guud ahaan dalkani kenya la dagaalanka muqaadaraadka heerkii ugu sarreeyu ka maraya madaxweynaha dalkani kenyana uu hogaaminayo goobo kala duwan muqaadaraadka lagu iibiyeen albaabada la isugu dhuftay ayaa dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka kenya waxay haatani habacsanaan fara badan ka dareemayaan la socodka dowladda dhankeeda ah in la dagaalanka muqaadaraadka in gacan weyn ay ka geysato gobolada waqooyiga dalkani kenya madaxa culimaudiinka gobolka waqooyiga bari dalka kenya sheekh xasan cami oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha gobolka aysan wax badan kala soconin xaalada muqaadaraadka ee gobolkani kusii fidayo wuxuuna sheegin maalinta jimcaha ee berita ay noqon doonto maalin guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya culimaudiinka gobolkani masaajida kala duwan ay uga khudbayn doonaan la dagaalanka muqaadaraadka annagan aad moodo dadkeenna iyo madaxdeennaba inay ku baraarugsaneen sidii bahalkaa loola dagaali lahaa walaalayaalow muqaadaraadka siday u galeen waad aragtiin jiilkii soo kacayey ubadkii soo kacayay hadda hor lahaa dhalinyartii se uu maarata faraha kulul oogu hayaan gobolka central iyo mombasa iyo meelo badan oo waddanka ka mid ah dhibaatooyinkaay u geysteen iyo sida ay u galeen waad aragteen dadkii da-da yarta ahaa oo dhan ay u dhammaan hayso waa ogtihiin diinteena islaamka waxyaalaha noocaas oo kale ee muqaadaraadka iyo wixii la halmaalo ee diinteenna ma oy ogolo oo islaamka aad buu arrintaa iyada uga hortegay marka sidaa darteed in badanna culummada way ka hadlaan masaajida sida hadda khudbada soo socoto oo kale jimcada soo socoto berri ee hadduu ilaa yidhaahdo culamaa udiinka gobolka waqooyi bari kulli waxay rabaan inay ka hadlaan arrintaa iyada ee khudbooyinkao dhan looga hadlo sheekh maxamuud bilibili oo ka mid ah culimaudiinka gobolkan degmada mandheera ka soo jeeda sawna dhankiisa magaalada mandheera ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in culeys fara badan haatan dhalinyarada gobolkaasi ay soo food saartay goobaha kala duwan ee muqaadaraadka lagu iibiyana ay yihiin kuwo kusii xoogeysanaya magaalada mandheera magaalada ayaa iskale akhyaarey magaalada ayaa iskaleh islaamnimadeedii iyo sharafteedii iyo wanaageedii yaa iska leh marka magaalada qatar ay ku socotaa dadka iska leeda lama garanaayo ku khamre ayaa la dhalinaya magaaladan dhexdeeda guryo annaga aan iska leenahana waa lagu dhalinaa haddii aad khamre io daroogo inta wax dhacaysa inta wax dilaysa inta wax kufsanaysa kulli waa dadkaas oo daroogada ka shaqaynayeen khamriga iyo xashiishka ayaa gobolkani aad ugu soo badanaya iyadoo inta badan kenyaanka kala duwane gobolada kala duwane dalkani kenyana ay dhanka dalka soomaalida ay degan yihiin haatan ay khamriga iyo xashiishka oola soo kicitimayaan kadib markii culeys fara badan uu ka fuulay dowladda dhexe waxaana haatan soo ifbaxaya in dadka intooda badan ka shaqeeya muqaadaraadka ay yihiin dad kenyaan oo kenyada kale qeybaha kala duwan ka yimaaday weliba dadka kenyaanka kale ee dhulka kale ka imaanaya bahalkaas nimanka shaqaalaha ee guryaha dhisaan subxii haddii ayna bahalkaa ayna nuugin maba shaqayn karaan wax ma qaban karaan xashiishka wuxuu ka yahay agtooda caadi guryaha ay dhisayn meel walba waa inay ku dhuftaan bahalkaa kuwa carada guraan kuwa guryaha dhisaan kulli waxaad arkaysaa ma aragtay oo caadi u isticmaali hadaraani oo isqarinaynin marka arrintaasna qari badan iyo dhib badan bay u leedahay dadka degaanka iyo dhalinyarta ubadka soo kacayin ummadda waxay ku xisaabtami lagu xisaabtami qiimaha leh ee waxaawaaye ubadka soo kacay dhalinyarta soo kacaysa ee hor leh waaye odayaashan iyo dadka markay tagaan waxaa meesha ku soo haray oo madax dadka u noqon doona waa dhalinyarta soomaalida waxay dhahdaa biyo socdaan baa biyo fadhiyaan kiciyaan waan maqlaynay aad baana dowladda ugu mahad celinaynaa tillaabooyinka ay qaada hayso ee nairobi aan ka maqali hayno sida xashiishka oo kale bahalkan la yidhaahdo maa shishada oo kale waanu arkayna hadda gabdho soomaali ah oo bahalkaa lagu qabtay baanu arkaynay habeene hore oo tv-ga aan ka arkaynay idaacadahan aan ka dhegaysanayno marka arrintaa waa arrin nasiib daro oo aad looga naxo dad muslim oo dhaqan iyo diin leh inay waxyaala noocaas oo kale ay ku kacaan runtii waa nasiib daro weliba haddana dumar sii ah culummada ayaa waxay sheegeen in dowladdu ay kala shaqayn doonaan hab walboo la dagaalanka muqaadaraadka uu ku noqon karo mid ay gacanta ku qabato dadka dhalinyarada ee haatan soo ifbaxayana ay noqdaan kuwa ka badbaada xaaladaha muqaadaraadka ee gobolkani haatani ku soo badanayo haddii dadka dad akhyaar eh dad macnaha mas-uuliyiin eh oo sharta ka hortagaa haddaynay jirin ahlu sharta bis masaajidaa la dumin lahaayey meelaha ilaahay lagu caabudaa oo dhammaala ayaa la baabi'in lahaayey qofkaas khamrada cabbaaya dadkan dhan inay khamro cabbaanaad rabaa midkaas daroogada ee dadkan meesha fadhiya kulli fayl inay u godaan oo dukaankiisa laga gato oo macnaha hoolseedyaalo noqda ayaad rabaa marka magaaladan yaale ahlu mandheera magaaladan yaa iska leh isku soo celiya guud ahaan dalkani kenya waxaa gabi ahaanba ka xariban isticmaalka muqaadaraadka iyo weliba goobaha kala duwan ee khamriga lagu iibiya iyadoo miisaaniyad walba sanad walba marka la akhrinayo kor loo qaado khamriga ka ganacsigiisaoo dowladda ogosha canshuuraha laga qaado sidoo kale dowladdu waxay xarimtay khamriga macmilkee dadka inta badan ay samaystaan oy u aragto mid halis ah balse gobolada waqooyiga waxaa ku soo badanaya xashiishka oo intooda badan ah qeybaha kala duwan ee dalka ethoobiya dalka soomaaliya iyo qeybo kala duwan oo dalkani kenya oga imaanayo wuxuuna gobolku haatan noqonaya goob halaqgaleena muqaadaraadkuna uu kusoo badanaya dadka gobolkuna haatan qarka waxay u saaran yihiin xaalada amni darri ay kasoo food saari karto dhalinyaro fara badan oo haatan isticmaala khamriga iyo weliba maandooriyaasha kala duwane intooda badan ah kuwo maskaxda dhalinyarada dooriyo maxamed farax shire v o a garisa